halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington saddex qof oo haysta jinsiyadda dalka jarmalka oo looga shakiyey inay xubno ka ahaayeen ururka al-shabaab ee soomaaliya ayaa dhowaan lagu xiray garoonka frankfort ee dalka jarmalka iyagoo la socday dayuurad ay soo raaceen ama ka soo raaceen dalka kenya booliska dalka kenya ayaa sheegay inay baaris ku hayaan haddii uu jiro xiriir ka dhexeeya raggan iyo laba qof oo jarmalka u dhashay oo lagu shakiyey inay shabaab ka soo barbar dagaalameen oo ay gacanta ku hayaan boliiska magaalada nairobi maxamed xaashi cusuble oo saxafi degan magaalada munik ee dalka jarmalka ayaan wax ka weydiiyey xarigga raggan maalintii ay ahayd sabtidii bisha lixdeedii waxaa la qabtay saddex jinsiyad jarmala leh oo da'doodu u dhexayso saddex iyo labaatan lix iyo labaatan iyo siddeed iyo labaatan laguna qabtay garoonka diyaaradaha ee farankaforto kadib markii ay ka yimaadeen kenya saddexdaas dhallinyarada ah oo magacyadoodu la kala yidhaahdo stephen n cabdullaahi w cabdisalaam w waxaa lagu eedeeyey in ay ka tirsan yihiin kooxdii al-shabaab sida ay sheegeen xeer ilaalinta guud ee jarmalka waxay sheegeen in ay dhallinyaradaas labadii kun iyo labaiyo tobankii iyo saddex iyo tobankii kenya ay galeen soomaaliya ay uga gudbeen halkaana ay ku biireen kooxdii al-shabaab waxaana loo gudbiyey maalintii axaddu ay ahayd bisha toddobadeeda baaritaanka xabsiga baaritaanka weyn ayaa loo saddexdooduba ma soomaaliba mise caddaan baa ku jira waxaa ku jira mid jinsiyadiisu dhaladka ay tahay aan la aqoonin laakiin jinsiyad jarmala haysto stephen la yidhaha stephen b waa caddaan waxna kale waa soomaali arrintan raggan la xiriirta marka inay soomaaliya tageen ma sheegeen dalka jarmalka siday ku ogaadeen in raggan al-shabaab ay kasoo barbar dagaalameen
waxay sheegayaan weliba xeer ilaalintu ay caddaynaysaa in ay tababaro ku qaateen xarumada xarumaha tababarada ee al-shabaab weliba ay ka qaateen falalka dhan ah dowladda federaalka ee soomaaliya inay qaraxyo iyo wax lamida ka geysteen laakiin bishii agost sagaal iyo labaatankeedii ayaa ciidamada dalka kenya boolisku waxay sheegeen inay qabteen laba qofood oo jarmalka u dhashay marka labadaa qof iyo saddexdan qof way kala duwan yihiin soo maha
labadan iyo saddexdu way kala duwan yihiin labadaa hore waxba lagama haayo oo qoraal ah qabashadii uun baanu maqalnay kuwaani waxaa lagu eedaynayaa laleeyahay kadib markii hogaamiyihii al-shabaab la dilay ay ayaguna ka soo tageen soomaaliya ay ka soo galeen xuduudda kenya kadib halkaas ayay kasoo duuleen ay usoo duuleen jarmalka jaaliyadda soomaalida ee dalka jarmalka ku nool ma saamaysa arrintan jaaliidaha soomaaliyeed ee jarmalka ku nool arrimaha noocaasa aada iyo aad ayay u saameeyaan waa ayna ka xun yihiin in ay dhacaan arrimo noocyadaasa ama falal raggaas oo kalea ay waddanku intay yimaadaan ay dhibaatooyin ka geystaan sida kale qaladaad nagu dhacaa oo hadda ka horba labo caru laba la xiray oo lagu xiray falsaasa markii la baaray ayaa la sii daayay oo wax lagu waayey dalka jarmalka marka la fiiriyo yurubta kale waa ka fudud yahay markaad socodka xagga soomaalida markaad fiiriso oo fiisahan shanghaiga loo yaqaano oo dalal fara badan oo yurub ay heshiis ku yihiin la qaataa marka socoshada socdaalka soomaalida ee dalka jarmalka aadka ugu badan arrinta ma saameynaysaa way saameynaysaa aada iyo aad bay u saameynaysaa soomaalidu aad bay ugu soo badatay jarmalka waagii hore waa ay yaraayeen dad tiradoodu yar tahay oo isyaqaan oo magaalo walba joogay ahaayeen hadda ilaa toddobadii sano oo hadda lasoo dhaafay dad aad u fara badan ayaa soo galay ee jarmalka oo dhan isaga dhexduso sharciyo la siiyey qaar cusub ayaa xataa xirooyin hadda ku jiro oo waddanka ku cusub oo mardhow soo galay taasi waxay keenaysaa in soomaalidoo dhan shaki laga qaado oo maaragtay la yidhaahdo marba haddii wararkaas suuqa ay galaan argagixisada ku saabsan la iska kaa ilaaliyo taana dhibaato weyn ayay ku haysaa gobollo kamid a jarmalka soomaalida in si aada iyo aada loo baaro markii la ogaaday inuu qofka soomaaliyaha layska hubiyo shaki weyn bay gelinaysaa booliska jarmalka iyo ammaanka jarmalka dadka soomaaliya ka yimaado mar haddii qaar kamida nooca argagixisada lagu eedeeyo in kuwa cusubna layska ilaaliyo aada loo baaro ayagoon xataa raad iyo shuqul ku lahayn ay xataa ay meelo dhib badan gaarto arrinta oo xoogaa ciqaab la marsiiyo kadib hadhow laska haba la soo daayo haddii wax lagu waayo marka taasi aada iyo aad bay u saameynaysaa dhalinyarada cusub